maamulka isbitaalka hilaal ee magaalada beledweyne ayaa bilaabay baarista dad loo sameynayo ololo indhafiiqid oo lacag la-aan ah ololahan indhafiiqida lacag la-aanta ah ayaa waxaa iska kaashanayo maamulka cisbitaalka hilaal iyo doctor cabdisamed xasan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne aadan cabdulaahi maxamed oo ka mid ah maamulka cisbitaalka ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ku dhaliyey in ay sameeyaan ololahan
waxaan nagu dhaliyay dabcan maadaama aan aragnay ama markii aan aragnay baahi dadka inay qabaan oo la xiriirto indhaha dadka qaarkoodna weliba aysan awoodin takaaliifta iyo lacagaha ku baxaya qarashaadkaas inay iska bixiyaan ayaa waxaa kaliftay istaalka inuu raadiyo dad ku tabaruco indhafiiqistan caadka laga qaadaya isha ah dadaal badan aan ku bixinay runtii marar badanna hore waa u sameynay haddeerna waa waan sameynhaynaa waana qaliin indhafiiqis oo lacag la-aana dadka loogu sameynaayo dhammaan bulshooyinta ku dhaqan magaalada beledweyne aan rajaynan inay ka faa'iidaystaan fursaddaas qof walba aanan awoodin ama tabarteeda aanan lahayna inay kasoo qayb galaan aan rajaynan insha allahu tacaala indhafiiqistaas marka taasaan u dhalis inta badan wallahi dadka waa qeybaha kala duwan ee bulshada ay ka kooban tahay haddii caadka qaadista dabcan marmarka qaarkood dadka waayeelado keliya bas maahane xitaa dad dhallinyaraha jiro oo caad in laga qaada isha u baahan hadday rag yihiin hadday dumar yihiin intaba marka dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan magaalada beledweyne dadkaas way ka wada kooban yihiin wallaahi bulshada fariintaan u dirayna waxay tahay haddiiba aa isku aragtid aragga ishoo yar dabcan isha waxay ka mid tahay waxyaalaha xubnaha ugu muhiimsan ee lixaadka qofkay ka mid tahay fariintaan jeedinayna waxay tahay qof walba oo isku arko arag yari ama aragiyo waxaan ku ihahday sii yaraanaya sii daciifayo ama cuncun ama waxaan ku ihahday waxyaala uusan hore isku arki jirin in uu la xiriiro xarumaha indhaha ee ugu ugu dhow gaar ahaan hadda markii kambeynkan uu jiro inuu istaalka soo booqdo dhakhtarkii takhasuskaha aan tusno kadibna wuxuu u baahan yahayna loo sameeyo laga yaabo inuu daawo u baahdo laga yaabo in caadka qaadis u baahdo marka fariintan jeedinan waxay tahay qofka inuusan dayicin xubintan muhiimka ah ee uu ilaahay ku galladaystay dhanka kale doctor cabdisamed xasan oo ah dhakhtarka fulinaya qaliinka indhaha ayaa bulshada beledweyne ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan taasoo aan rabno hawshii horey u socotay oo lisgarayntii iyo daaweyntii indhaha iyo qalliinka inaan si rasmi maanta aan qalliinka u bilowno qalliinkaas oo daba socda safaradii aan ku iman jirnay bir walba mar ah insha allah maanta aan bilaabaynaa ilaa saddex maalmoodda waxaan rabnaa inaan halka joogno si ay dadka uga faa'iidaystaan marka dadweynaha degan degmada beledweyne ee hareeraheeda ee gobolka hiiraan waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan qalliinkaas oo ah qalliin maaragtay lacag la-aan ah ma ahan markii ugu horreysay oo cisbitaalka hilaal sameeyo ololo indhafiiqid oo lacag la-aan ah